asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteenna murtada maanta ee sida joogtada ah aynu halkan ugu qaybsanno innaga oo dhinacyo fara badan oo taariikhda iyo dhaqanka hiddaha iyo tilmaanta tusaalaha iyo waxusheegista garawsiga iyo digniinaha wacyigelinta iyo baanbaaninta intaaba isku darayna waana xubinta murtida maanta ee laga yaaba inay tahay mid soo jirtay qarniyo mid ahayd haaf qarni iyo mid ahayd shalay ama gelinkii hore ee maanta iyo mid guud ahaan markii laysku darana waxay wada noqon hayaan xubnaha daraad xubnihii shalay xubnaha maanta xubnaha beri kuwa beri dambe kuwa saa dambe iyo saakuun idamka eebe waana xubnaha aan gaboobin sidooda ee dawalbalafilka loo yaqaano sababta ayna u gaboobaynin dee anugu xubintii awowgeygii shanaad ka imaatay ee uu laga yaabo inuu isagu fakeray ayaan weli anugu isticmaalahayaa oo aan leeyahay sidaa iyo sidaas ayaa la yidhi sidaa darteed dee xubnuhu ma gaboobaan waana dawalbalafil waana qayb ka mid ah dhaxalka afka aynu leenahay iyo hiddaha iyo dhaqanka waana qayb ka mid ah taariikhda sooyaalka soomaaliyeed tusiyaheeda waxyaalaha farada badan digniinta ka bixiya xubinteenan maantana idamka eb waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi oo aan ka tixraacaynaa xubinteennan saddex sidoodii kuma noqdaan waxaa la yidhi saddex sidoodii kuma noqdaan sidaasu maxay ahayd dee saddexdaasi wax sidoodii hore ka beddelay ayaa jira waa saddex say doonaanba ha ahaadaane saddex siday ahaan jireen kuma soo noqdaan ama saddex sidoodii kuma noqdaan ayaa la yidhi mana ahaadaan saddexdaasi waxaa weeye laf jabtay laab dareengalay iyo laaluus dad bartay saddexduba sidoodii kuma soo laabtaan aad ugu fiirsa xubintani waxay ku leedahay waxay ku leedahay saddex sidoodii kuma soo laabtaan ama saddex sidoodii kuma soo noqdaan ayay xubintani ku leedahay waa kow waa laf jabtay laab dareen galay iyo laaluush dad bartay saddexdaasiba sidoodii kuma soo laabtaan waxaad mooddaa saddexduba inay soomaalida haystaan waa saddex arrimood oo aan dhihi karna saddexduba maanta soomaalida waa ay ku maran yihiin waana saddexda looga caal waayey ayaan dhihi karnaa saddexdaas arrimood laf jabtay sideedii kuma soo laabato oo laf hadday jabto dee ugu yaraan meesha muraar bay yeelanaysaa ama qofkii waa dhutinhayaa laf jabtay siday ahayd uma kabanto mahmaah soomaali ha ahaydba laf jabtay siday ahayd uma kabanto mahmaa hore ayaa ahayd tan marka waa laf jabtay sideedii kuma soo laabato waan garannay laab dareen galay laab dareen galay waxaa la yidhi aamin ka dhimay mahmah kalea dhehaysa laab dareen galay aamin ka dhimay oo aaminkii waa ka dhintayoo laabtaas haddii mar dareen galay dib dambe uma aaminaysa wixii ay dareenka ka qaaday oo aamin darradaasu waa ay haynaysaa waa laab dareen galay iyana waa labo waa midda saddexaade waa laaluush dad bartay ma soomaalidan hadda joogtaad u marana musuq maasuq dayni ma daynhayaan waa sayid maxamedna waa kii lahaa musuq maasuq soomaali waa meheradeedii kolba midab hor lay kuula iman meleg alla okey intuu la yaabay moogta musuq maasuqa soomaalia sayid maxamed cabdilla xasan ayaan meyrsida gabayga ka haynaa saddexdaas marka siday ahaayeen kuma soo laabtaan laf jabtay laab dareen galay iyo laaluush dad bartay saddexduba siday ahaayeen kuma soo laabtaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi wejiceese warkiisu qabasho ma leh wejiceese war la qabto ma leh